cabdicasiisow xilligan aan hadda kula hadlayo waxaa na ku sugan nahay inta udhaxaysa karin qandala iyo bataashin meeshan idhaahdo waa gartay markaa qandalo qiyaas ahaan kilomitr ahaan markaad eegtid imisaad u jirtaan waxay noo jirtaa konton kilomitr afartan iyo shan ilaa konton kilomitr waa gartay shalay dagaalaa dhacay n oo ka dhacay meeshaad iminka joogtaan oo labadiina dhinac idin dhex maray waxaana sheegteen inaad ilaa toddoba qof ka disheen dhinaca kale n bal wararkii ugu dambeeyey ii sheeg shalay ilaa xalay ilaa maanta wax dagaalama dhaceen wixii ka dambeeyey dagaaladii shalay
kuley sida uu guddoomiyaha gobolka ii sheegay shalayto sidaasay hawshaasi ku dhacday operationkaas qaybtii labaad maantana waxa weeye hawlo sifaynaha ayaanu u joognaa inta udhexaysa hadda halka aan ku sugannahay iyo nawaaxigeeda insha allahu biidnillahi alkariimna markaan dhamayno taas baanu u gudbi doonaa qandala markaa guddoomiyuhu shalay wuxuu noo sheegay in afar iyo labaatanka saac ee la soo socda aad qandalo qabsanaysaan adiguna waxaad leedahay weli konton kilomitr baan u jirnaa marka ma ma dib u dhac baa yimid mise waxbaa idinka hor yimid runtii dee guddoomiyaha sidii uu ku sheegayba waxay ahayd inaana qandalo la gelaynin inta dhulkaa la sifaynayo oo la kaliin garaynayo marka hawshaas ayaan weli ku mashquulsannaha insha allahuna sidaa ugu degdeg biyaha badan baan ku geli doonaa ilahay hadduu qadaro marka maxaad safaynaysaan oo kilingaraynaysaan oo oo aada nadiifinaysaan oo idin hor yaalla ma miinooyin baa jidka ku aasan ma dhufaysiyaa jira bal noo sharax waxaad safaynaysaan kooxaha yar yar oo ma garanaysaa nimankaas ah ayaa meelahaas ku jirtira waana maanta laftirkeeda howlo badan baan qabanay waxa weeye marka jidka laftirkiisu dee wuxuu u baahan yahay in laiska sugo oo aan may dhicin in inta gudaha la iska galo dabadeedna maaragtay meelahaas wax lagu sheeg sheego marka howlahaasaan ku mashquulsannahay ilaa iyo hadda marka wax sahana ma u dirsateen dhinaca qandala oo ma ka warqabtaan waxa idinka horeeya a si wanaagsan taasina waa wax un ku saabsan arrimaha milatariga laakiin wax waliba waan ka warqabnaa waa tahay waxaa jira warar sheegaya in maraakiibta neto ee badda taagan in ay iyaguna howlgal ama duqeyn sameeyeen arrintaas wararkaas noocaasa ma jirtaa ma xaqiijin kartaa ilaa iyo hadda wax duqeyna oo anagu aan ognahay oo neto neto ka sintay halkaasi ma jiraan mana anaan maqal marka ma jiraa wax iskaashiya ood la xidhiidheen dhinaca neto ama wadamadan kale dowladda soomaaliya taageera oo iskaashi dhinaca cirka oo aad helaysaan ma jirtaa annaga khaasatan ciidanka badda ahaan neto iyo unafo iyo magaranaysaa ciidamada wadamada ay ka joogaan badaha badda soomaaliya xiriir baan leenahay oo ku saabsan waxay damiyada badaha laga galo daaribiinta hubka kalluumaysiga sirci darada virusga ama burcadda maraakiibta badda ku faraqanta waxaasoo dhan waa xiriir baan ka leenahay iyo iskaashi marka iskaashiganagaas waa wuu jiraa oo xiriir xagga informationka aan laakiin wax wax wax wax wax iskaashiya ma isweydaarsateen oo ku aadan dib u qabsashada qandala may ilaa iyo hadda may marka keligiin oo ciidamada puntland ayaa socda iskuna tashanaya doonayana meesha inaad qabsataan aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad waxaan aaminsanahay boqol kiiba boqol aan ku filannahay ciidda ciidanka puntland waa mid ma garanaysaa arrintaasi ilin karaya kulina doona insha allah biillahi kariim waa tahay cabdirasaaq waxaad igala hadlaysaa taleefonka toreeyaha la yidhaahdo maxaa ku dhacay markaa isgaarsiintii deegaanka
sida ay noo sheegeen shirkada gulis nimanka hadalkan wakiilka ogaa inta aanan soo gaarin labada anteero qandala iyo halka hadda basaashin mid ku taalla labadaasiba ma shaqaynayaan cilad xagga farsamada darteed markii aan weynay sidaas ayay noogu sharxeen waa gartay khasaarihii dagaalkii shalay intii aad noo sheegteen mooyaane maxaa ka soo kordhay oo dhinaciin hadday noqon lahayd iyo dhinaca kaleba ma jiraan waa intii shalay uu kuu sheegay maaragtay guddoomiyaha gobolka maanta waxaan maqlayay in v o eda idinku aada soo dayseen nin sheeganaya inuu yahay ciidanka badda oo idinka warramay inay qasadeen magaalada qandala soo sidaa maaha may annaga v o a idaacaddeenna qofkii ugu horreeyay la hadlaa aada adigu tahay maanta cid aanu waraysanay aanu la hadalnay ma jirto adigaana ugu horreeya cabdirasaaq qofkii aanu la hadalnay shalay guddoomiyahaan waraysanay sidaan sheegnay laakiin annagu qof kale lamaanaan hadlin waan maqlayaa in idaacadaha qaarkood ay sheegayaan in qof sheeganaya taliyaha ciidanka badda uu sheegayo in qandala ay maaragtay ciidanka badanku badda uu qabsaday oo xagga badda ka galeen arrintaasi waxaan leenahay war jiraay maaha qofkaasina qofaan naqaano maaha warka suganna insha allahu anigun baad iga qaadan doontaan wixii ku saabsan ciidanka badda waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama telefon toreeya aad ka hadlaysad oo meel durugsan aad joogtaan aad sidaad sheegtay ina qandalo u dhow dihiin rajadiinu intay leegtahay goormaad filaysaan qandalo inaad gudaha u gashaan
runtii anigu kuma odhan karo exactly xilligaas xilligaas kuma odhan karo laakiin qasadka iyo ujeedadayada waxa weeyaan inaan magaaladaas gacanta ku dhigno mana filayo hadda wax weyn oo anaga naga hostaagan laakiin waxa weeye waxaa jira dhulka oo buuray buuralaya darteed iyo nimankaas oo meelaha ku dhugumaaleysanaya inaan si fiican aan maaragtay gacanta u marino insha allah bilah keliya